wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya oo ka mid ahaa ka qaybgalayaashii shirka sanadlaha ee qaramada midoobay kaas oo dhowaan ku soo idlaaday dalka Maraykanka ayaa difaacay heshiiskii ay dowladdiisu la gaartay maamulka la baxay Somalilan kaas oo dhigaya in Itoobiya ay qaadato qayb ka mid ah badda Soomaaliya taya askad salaasi oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee Itoobiya ayaa sheegay in is-afgaradkii ay la gaareen maamulka la baxay Somalilan uu yahay is-afgarad saxan loona cogsaday hanaanka siyaasi ee ka jira Soomaaliya sida uu hadalka u dhigay wuxuu sheegay in heshiiska m o u-ga uu mandiqada geeska afrika uga dhigan yahay horumar iyo barwaaqo sida uu hadalka u dhigay dhinacyada ka soo horjeeda oo dowladda federaalk ay ka mid tahayna wuxuu ugu baaqay inay iska kaashadaan waxa uu ku tilmaamay la dagaalanka argagixisada halista ku haya mandiqada sida ka muuqata hadalka wasiirka arrimaha dibadda ee Itoobiya xukuumadda Addis Ababa waxaa ka go'an inay ka dhabayso is-afgaradkii ay la gaartay maamulka Somaliland iyadoo aanan dhaga jalaqa u siinaynin hadallada calaacalka u badan ee ka soo yeeraya dowladda federaalka iyo madaxdeeda dhowaan madaxweynaha maamulka la baxay Somaliland Muuse Biixi oo waraysi siinayay telefishinka Al Carabiya ee maamulka Al Sacuud wuxuu sheegay in is-afgaradkii ay la gaareen Itoobiya uu isku bedeli doono heshiis rasmi ah inkastoo aanu garanaynin waqtiga rasmiga ah xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalk ah ayaa dhankiisa wuxuu sheegay in itoobiya ay weligeedba ku xadgudbi jirtay madax bannaanida soomaaliya xilligan la joogana ay xoog ku qabsatay dhammaan garoomadii diyaaradeed ee ku yaalay gobolka gado